magaalada baydhabo sida laga warqabo waxaa ka socda jid lagu dhisaayo maamul goboleed koonfur galbeed la yidhaahdo marka sidaa darteed maalin dhawasayso wasaaruhu marka uu noo yimi waxaan u sheegnay shirkaan la sheegayo kismaayo ka dhacayo dib ha loo dhigo bagaan isugu imaado arrintiisaan ka wada hadalno markii hore dulma etoobiya lagu soo abuuray buu ahaa waka hadirkaan arrintaa i qaabka wax loo wado na kama ogolin raallina kama ahine bal arrintaan isugu nimaan ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanku isla jooga arrintaasoo weydiinay waxaan ku kala tagnay waayahay isla markii haddana waxaan maqlaynaa madaxweyniyaa kismaayin tagay shirkii buu furay hadda marka dawladda qaabka dadka ay ula macaamilayso oo doorka weji leh ayaan ka shakinay sidaa darteed shirkaa meesha ka dhacayo hal booliya nirig halaale ma dhasho markii horeba dulmi etoobiya laga soo abaabulay buu ahaa imankana maaragtay dulmigayaa dabada la hayaa marka adiga waddo maaragtay aan halaal ahayn markaad marto guri dulmi bay ku geynaysaa kadibna dhib baa meesha ka dhaca meeshaasi wixii ka soo baxay cidhi waxaasu abaabulayso xaqdarada horgoodayso inay mas-uul ka tahay baan u sheegnay ma garan mala hadalkaaga waxaan u fahmay in ra-iisul wasaaraha markuu tagay magaalada baydhabo aad kala hadasheen sidii maamul loo dhan yaha loo sameyn lahaa deetana la furay shirka dib u heshsiinta maalintii shalay ka qabsoomay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose marka dawladda go-aanadii a wada qaadateen waa idinkaga baxeen sidaasi miya sidaa weyaan dawladdu wejiyo badan markii horeba aadan ku naqiin anaga sababta markii halkaan maaragtay shirkaa maamulkaa lixda gobol oo laba sano iyo saddex bilood halkaa loo fadhiyay maamulkaa la dhisayay kusimaha madaxweynaha ayaa furay shirkan oo lixdaa gobol lama kala qaadi kara isagaa yiri isla markii haddana markii madaxweynihii ou yimi madaxweynihii muusan dhihin shirka isagee maaha wadadii lagu rabay la rabay kugu socdee hala jooji muusan dhihin markii sinadkii laba sano ou socday ayaa subaxdii u dambaysay keliya waxaan ogaanay xaruntii lagu shirayay oo ciidamadii amisom ku gadaaman warsee wax u dhaceen amar baa lana siiyey war yaa ku siiya amarka xagga madaxdiin ou ka yimi hadda madaxweynehaas maanan arag markaan xamar ka soo baxay lix gobol inaan dhisayna u sheegnay ninkii isaga dalka kaga tagay kuxigee kusimihiisa ahaabaa furay shirku mudiyadaas horaan ugu barnay dawladdu marar badan ka wada hadalnay waa tii madaxweynaha markau halkaa yimi aan u diidnay inuu magaaladaas soo galo harunta amisom oo markaaba xoog ku joogay aan u sheegnay rabitaan dadka kuma joogtid xaruntaa labtankeede xoog baad ku joogtaa ciidamada amisom taankiya ayaa kugu xeerarsanay hanoo soo dhaafin aanuni oo magaalada dhibaato badan ka dhacday maaragtay saddex berin isku hor fadhiyay markaa kadib wadahadal hanoo furmo waa si aanu isnidi wadahadalkii baa inoo furmay waxay isu soo taageen inaysan maaragtay lix gobol aqoonsanayn waa intaanu maskaxi maal beenin had loogu sheegi weyde alhaasilba aqoonsanayn warkooda intaasuu noqday waa soo baxday jamcada quruumaha ka dhacaysa xabiskeeda nicolas kayban tagnay shan beri baa meesha dacwad ka socotay annakii dawladda meel baa laisugu keenay waxaan isku afgaranay oo annaka dhuunta isku dhegnay maadaama dadkeeda ay u baahan yihiin maaragtay dib u heshiis u baahan yihin dawlad u baahan yihin kala dambeyn u baahan yihin ay yihiin dad tacabataan dhibaatada aanan shugulba ku lahayn oona la dhibaateeyay markaanu aragnay waxaanu isnin waxaa maaragtay mas-uulaad badan sameeya waxaan samaynay saddex gobol inaan dhisno saddexdaa gobol oo ninkaa dablayda qabsadayna oo ninkaa hasi sheeg maxmuulia u haraasayayna todobada bilooda u dhiman markii ay dhammaatay in jimcada qurumaha ka dhaysa suka ay keenayso aan wada hadlayno wixii markaa maaragtay meeshaa ka soo baxa ay noqonayaan wax meel mar ah taasaanu ku aqbalnay saddexda gobol halkaa markaanu nimi guddoomiyihii baarlamaanka ayaa inala joogay ra-iisul wasaarihii baa joogay golo wasiire imankaba jooga ayaa joogay guddiga technicalkaa joogay oo hasan sheeg laftiisu soo diray antaa ayadoo jarta ninka marka waan ka hadalnay waxaa maaragtay kismaayo ka socdo in dib looga dhigo ugu yaraan ilaa octoobar in dib loo dhigaanu codsanay baa la idinka yeelaa baa laniya ma ayukaa waalan mise ninkaa waalan isla markii haddina madaxweynihii baa baxay shirkii baa furay baa laleeyahay waar waa jahwareer ay geliyeen dalka nimanku waxaa federaasku isku sheegay anigu ma aqaan gaabka ay u shaqaynayaan marka waxaan leenahay waxaa dulmigaa meesha la wado markii horena dibadda laga soo abaabulay dastuur iyo sharci iyo nidaam in meel loo eegay aysan jirin haddana dulmigii isaga dartiisa la afuufayo waxaanu nidhi hala daayo haddii la yeeli waayo warka aanu sheegayna dhagaduleeda ku dhici waayo wixii ka soo baxa cidda hordoodaysa ayaa awaaqidkeedu dhahalkeeda yeelanaysaanu nidhi ma garan waan gartay marka arrimahani sabaha ka dambeeya maxaa laisdhihi karaa waxaa laiska dhihi karaa adigu taa jawaabteeda hadda iimaba fududa waxaa laisdhihi karaa iima fudud sababtoo ah annaka waddada ay hayaan meeshaay ku dhammaanaysaanu naqaan dhibaato horle in la galay ku dhammaanaysaan annakan hadda wakti xaadirkaan diyaaru ma ahayn dagaal waa lanagu qasbaa sanka afartan lanaga geliyaa waa nanagu soo wardad yaambadooda wato oo inay tacbadeen jecel ayaanu nahay saleelada hoose hadda waxaa ka dhacay waad arkaysaan waad annaka bari asaad uma lihiin inaan beertaa qodano badan kala soo baxno aan ku noolaano dadkaasa noloshayada ku beesgaraysan tahay nin nimanka aaminsan dulmi iyo boodbood iyo qalal inay ku noolaanaan rabo habeenba gurigii agtiisa qoracad ugu dhacdo inay ayku yeesheen rabo ayaa maaragtay waxaasna ku lugle mana aqbali doonno markaa soomaalidu waxay tiraa dhulwaydaaday jarisiisa loo mukulaal haddaad guri ku xirto aad garaacdo meel ay ka baxdo weydo marka dambe waad ka kaa dhicinaysaa annaka waa lana qasbohayaa yaan lana qasbin dagaal ma rabno yaambadaasa degta noo saaran beer baanu falanaynaa ayaanu ku noolnahay qabsi dhibaato ma rabno waxaad nagu wadan laga daayo oo magaalada iyo meeshaasu maaragtay ummadda masiirkeeda ciddii ka talinaysa askaa u leh oo dagaanka iska leh ha isu timaado haddii kale sidaa wax lagu wado hadda meeshay ku dambaynaysa waanu arki doonaa ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya markuu shirka ka soconaya magaalada kismaayo uu dahfuray waxa uu ka dhawaajiyey cid kastoo wax tabanaysa in dib u heshiisiin la dhex dhigayo islamarkaana waxa uu sheegay in shirkaasi uu kasoo bixi doono waxyaabo la taaban karo arrimahaas sidee u aragtiin idinka waa kelmada cid kastoo wax tabanaysa uu leeyahay waa bushumaha dushooda warjar maaha warjar maaha nimankaasu madaxweynuhu ujeedka uu leeyahay annaka ma fahmin annakaaba u sheegnay waxaan shalayna dulmiya yahay dastuurkana ma waaqabsanayn aragtida soomaalida halaashaana ma waaqabsanayn ardasababaa laga keenay dastuur inoo dhigaayo ma jiro maamul goboleed in dalka dibadiisa laga soo dhigo dastuur noo dhigaayo ma jiro dastuurka innaga aan sahaynay dastuur dhigaayo ma jiro madaxweyne waxaa ka daabaanu nid waa isku waa isku afgaagna daraday ahayd markii aanu heshiiska amar kusoo kala sahaynay waa orday hadda shiraan furay buu leeyahy hadda ma aqaan anigu ujeedada u kaleeya ma aqaan kolley isagaa la weydiinaya jawaabteede wixii ka soo baxan u fiirin doonaa